Hello, welcome to Beauty and Wellness Talk. This is Amira Adawe. Uh, kusoo dhawow barnaamijka Beauty and Wellness Talk. Uh, qofka idinla hadlayo waa Amira Adawe. Barnaamijkeena maanta en, wuxuu ku saabsan yahay en, in aan ma aragtay dadka aan fahansiiyo uh, skin lighting practices and chemical exposure maxay yihiin maxay tahay waxa loo yaqaano uh, iscadeynta ama eh, dadka waxa ay marsadaan kriimooyinka ama saabuunada ay dadka marsadaan ay isku cadeeyaan iyo uh, marka aan ka hadlo chemical exposure um, chemicalska ku jiro daawooyinkan oo dadka jirkooda galayo maxay tahay ama dhibaatooyinka ay keeni karaan ayaan maanta ka hadlayaa barnaamijkeen uu ku saabsan yahay maanta And sidaad badankeed u- badankiin u maqasheen um, skin lighting practices waxa la dhaho waxaa waaye en, kriimooyin iyo saabuun saabuuno ay dadka ay marsadaan ay u marsadaan siyaabo badan dadka badankood ay u marsadaan intentionally inay iscadeeyaan jirkooda ay mariyaan ay iyagoo raadinayaan iscadeyn ayagoo rabaan in midabkoodii ay bedelaan iyo dad yar oo oo ma aragtay kooban percentage yar ah oo skiinka dhibaatooyin kaga dhacay skin conditions ah, een, oo jirooyin skin kaga dhacay oo lagu daaweynayo sometimes waxay noqon kartaa marka qaarkood daaweyntaasaytun in ay u keento een, dhibaatooyin iscadeynta dadkii uga imaatay maadaama ay daawooyinka laysku cadeeyo ay dhibaatooyin keenaan badan aan mar dhow aan ka hadli doono marka siyaabahaas kala duwan ayay dadka u marsadaan laakiin dadka badankood waxay u marsadaan in ay isku cadeeyaan in intentionally en, ay u qasdaan in ay midabkooda dooriyaan ama midabkooda ay bedelaan si ay ay u cadaadaan um, dadka badankood waxay aaminsan yihiin cadaan inay qurux tahay so marka dadka badankood sidaas aawadeed ayay intay suuqa tagaan ay usoo gataan in ay iscadeeyaan marka en, haddii aan ka hadlo en, dhibaatadani tun skin lightingka iyo practiceka wuxuu yahay waa wax oo ma aragtay globally hadeertaanetun uh, public health crisis ah oo oo ma aragtay caafimaadka bulshada en- en dhibaatooyin kusoo kordhay adduunka ka mid ah En, sanooyin badan ayay adduunka la practice gareynaye wadamo badan ayaa practice gareey mainly wadamada africa iyo wadamada asia hadda markii la fiiriyo cilmi baarista ah, qeybta loo yaqaano prevalence studieska la fiiriyo oo la xisaabo inta ah, wadan laga is- isticmaalo ama dadka isticmaalo wadamaday u badan yihiin waxa ugu badan hadda africa wadamada aada u isticmaalo waxaa ka mid ah nigeria 77 percent toddobaatan iyo toddoba percent oo haweenka ah, nigeria waxay isticmaalaan ah, daawooyinka laisku cadeeyo oo oo skinlining loo yaqaano And markii la fiiriyo hadda east africa iyo soomaalida eh, meelahay degan yihiin soomaaliya iyo other parts of east africa ayakana aad ayay ugu badan yihiin although ah, prevalence study eh, ama tirkoob weyn aan lagu sameynin oo hadda ma aragta ay soo socdo tirokoobkaas in la sameeyo aad ayay ugu badan tahay laakiin ah, wadankan aan joogo maraykanka and- and issuegan aad ayuu hadda ugu batay And- and hadda and ilaa iyo sideedii sano lasoo dhaafay ayaan cilmi baaris ku sameynaya arrintaanetun aan baaraya both in aan research gareeyo and chemicalska ku jiro iyo and- and cadidda dadka inta ay tahay aadka u isticmaalo waxa ay isticmaalaan siyaabaha ay u isticmaalaan marka een, waa wax aad ma aragta adduun kusoo kordhay een, oo dhibaatooyin badan oo public health ma aragtay ah, keenayo Ah, maadaama ay waxaanaytun ay yihiin um, een chemicals badan ku jiro so marka hadda een arintanaytun markii aan kow bilaabayay waxaan bilaabay 2011kii een waxaan tastagaraynay een kriimooyin aada u badan iyo saabuuno oo ahaay labaatan iyo toddoba xab aan- ayaan ka bilownay And- oo kulligood badankood showgareeyay 11 out of that 27 waxay showgareysay in high levels of mercury ay ku jireen Ah, s- sideedii sanoo lasoo dhaafay waxaan testagareynay ama baarnay And- and ilaa iyo shan boqol oo kriimyo iyo saabuuno cadideeda gaarayo oo badankood ay ku jireen toxic chemicalska oo la dhaho qaar ka mid ah oo la dhaho mercury qaybta aadka aan uga aragna waxaa kamid ahaa mercury markii la fiiriyo cadideeda levelska oo mercuryga ku jirana waxay ahayd kuwa ugu badan parts per million soddon iyo saddex kun parts per million waxa loo yaqaano oo mercury levels ayaa ku jiray markii la fiiriyo f d a wadankaneton food and drag administrationka waxa uu ogol yahay mareykanka regulationkiisa waxaa waaye one parts per million la ogolyahay keliya mercury inuu ku jiri karo cream tan aad ayay u dhaaftay cadideeda way exceeded aad ayay u dhaaftay cadideeda waa wax ma aragtay parts per million oo mercury uu ku jiro hal cream uu ku jiro dad ay marsanayaan ma ahan keliya haweenka keliya inay marsanayaan ilmihii ayay ay saameyneysaa caafimaadkooda ayay saameyneysaa intii aan cilmi baaris aan sameynayay badanaa gabdhaha waxaan weydiinayay siyaabaha ay u isticmaalaan maxay tahay krimyada ay isticmaalaan badanaa krimyada aan soo gaday aan tastagareeyay waxay ahaayeen wixii ay ii sheegeen ay isticmaalayeen ama wixii aan arkay oo badanaa dadka ay ka hadlayeen ay isticmaalayeen ama suuqyadii available ka ahaay marka waxa ay ka hadleen waxaa waaye ay dhaheen waxaan isticmaalnaa in ay isku daraan laba ama saddex krim ay isticmaalaan maalintii laba ama saddex mar krimyadaa saturn oo badankood aan ka helnay mercury haddii horta marka skin lightinka markii aan ka hadalno chemicalska ku jiro mercury waa hal qeyb oo ka mid ah waxaa qeybada kale waxay ka samaysan yihiin wax la dhaho hydroquinone oo very toxic chemical ah iyo topical steroids so dadka marka waxaan badanaa rabaa inaan fahansiiyo skin lighting wax ah oo safe ah maba jirtaba so marka gabdhihii waxay dhaheen krimooyinkaas ayaan isku qadsanaa so markii aan fiiri krimooyinka ay gabdhaha isku qadsaan qaar waxaa ku jiro mercury badankood qaar waxaa ku jiro hydroquinone iyo qaar topical steroids ku jiraan qaarka topical steroidska ku jiraan waxaa ka mid a dadka ay isticmaalaan oo daawo ah oo chemical ah iyadana oo loogu talagalay actually skin conditions in lagu daaweeyo ba dadka u isticmaalaan intentionally inay maqaarkooda ku cadeeyaan dadka qaarkood shan iyo toban sano ayay isticmaalayeen which skinkooda dhan uu damage gareeyay topical steroidska topical steroidskaas waxaa ka mid ah magacyadooda waxa loo yaqaano thermophyte movate lemon all of that waa topical steroids wax chemicals ah loogu talagalin bini aadamka every single day in uu jirkiisu isticmaalo tan kale ay ku darayaan oo ka mid ah krimooyinka mercury ku jira waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano ama chemicalka loo yaqaano creamka loo yaqaano ee soomaalida aada u isticmaalaan oo la dhaho diana intaas dhan ayay isku qasayaan maalintii saddex mar ayay marsanayaan marka gurigii lagu qasayay dad ayaa degan dadka degan dad kale xataa maahan ilmo yar ayaa degan oo maskaxdooda aad ee daciif u tahay waxaa kaloo guriga degan dad kale oo waaweyn ayaa degan gurigii so marka mercury guri lagu marsado cream mercury leh halka qof oo keliya oo marsanayo kuma eko qof kasta oo gurigaas degan ayay saameyneysaa ilmihii ayay saameyneysaa maxaa yeelay markii ay qasaan gabdhaha krimooyinka ay marsanayaan finijeerka ayay gelinayaan iyo qaanadaha kijinka finijeerka waxaa ku jirto cuntadii la cunaayay waxaa ku jiro cabitaankii la cabaayay waxaa kaloo ku jiro wax kasta oo ma aragto qofkii markaas jirkiisa galayo qaanadihii waxaa ku jiri karo cunto tan kale musqushi xataa haddii lagu marsado oo la dhaho kijinka dhanka dheeree stiil musqushii dadka way galayaan way isticmaal kas gabdhaha qaarkood waxay ugu dhaheen kijinka agagaarkiisa ma ku marsano masqushaan galnaa aan ku marsanaa marka mercury ma kala ma kala saari karo mercury meeshu lagu isticmaalo mercury maxaa yeelay mercury hawada uu ka samaysan yahay hawo sun ah haddii dhasacadda oo ma aragta creamka skin lightingka oo mercuryga ku jiro haddii la furo oo ma aragta hawadaas kasoo baxaysa keliya ayaa ku filan dadkii in ay ku neefsadaan ee jirkooda gasho ee dadkii exposure ku noqdaan ee caafimaadkooda saameyso ma ahan keliya qofkii marsanaya keliya wax ku eg waxay saameynaysaa qof kasta oo gurigaaseytun degan qof kasta oo gurigaas soo booqanayo qof kasta oo bini-aadan oo neefsado oo gurigaaseytun imaanaya ama degan ayuu mercuryga saameynaya hadda waxaa jirto cilmi baaris ee wasaaradda caafimaadka stateka minnesota hadda aan kala shaqeynayo ay sameynayeen dadkii laga arkay in jirkoodii mercury uu ku jiro kaadadoodii mercury uu ku jiray gurigooda la tagay kriimooyinka isticmaalaya waxaa laga helay mercurygii in gurigii markii la testagareeyay gurigii mashiinkii la qaaday lagu fiiriyey mercury in hawadiisi uu guriga joogo hawadaas mercuryga qof kasta guriga joogay saameyneysaa tan kale mercury waxaa laga helay dharka landryga ma aragtay mashiinka landryga oo dharka lagu dhaqdo ayaa mercury markii la testagareeya laga helay maxaa yeelay dharkii ayuu mercurygii ma aragtay suntii mercuryga ku dhegtay ee la socotay marka imagine bini aadanka guriga degan caruurta guriga degan oo guriga ku nool saameynta ay u yeelanayso khaasatan caruurta yaryar oo maskaxdooda ay si fiican u samaysmin oo maskaxdooda yar tahay oo ma aragtay imagine oo ku dhici karto neurological effects maxaa yeelay markii aan ka hadalno health effectska caafimaadka saameynta uu ku yeelanayo daawooyinka laysku cadeeyo ma aragtay chemicals ku jiro khaasatan mercuryga waxaa ka mid ah maskaxdii neurological impacts uu qofka u keeni karo qofka hadduu yaryahay iyo hadduu weyna laakiin khaasatan caruurta yaryar maadaama ay maskaxdooda develop gareysmin maaragta ay yaryihiin isla markiiba way saameyneysaa maskaxdooda aada ayay u saameyneysaa dadka waaweyn sidoo kale aada ay neurological effects uu ugu dhacayaa xataa ma ahan in ilmaha loo mariyo ma aragtay ilma dadka qaarkood ilmaheeba u maryaanba maba ahanba keliya marse keliya gurigii lagu furay gasacaddii mercuryga ku jira oo skin lighting ku jiray ayaa keliya ma aragtay mercurygiisa exposure ku noqonayo soo marka mercury wax la fududeysan karo ma ahan adduunka wadamadan aan joogno mercury waxyaabo badan ayaa waagi hore lagu sameyn jira laakiin cilmi baaris badan markii adduunka lagu sameeya la ogaado mercury caafimaad darada uu dadka u leeyahay waa la joojiyay in wax loo isticmaalo laakiin ilaa iyo hadda daawooyinka laysku cadeeyo lagama joojinin soo marka dadka waxay tahay in ay fahmaan markii ay dadka iscadeynayaan ee chemicalskan isticmaalayaan ayaka kaliya kuma saabsano kuma koobano qof kasta oo agtooda jooga ayay saameyneysaa qof kasta oo gurigaas soo booqanayo ayay saameyneysaa marka haddii aan aan ka hadlo qeybta health effectska ama caafimaadka xaggiisa dhibaatada ee uu keeni karo exposureka ama jirka qofka mercuryga jirkiisa galayo oo ka imaaneyso isticmaalka daawooyinka laisku cadeeyo waxaa ka mid ah qofkii oo keliyihii ka dhaawacmayo mercury wuxuu afekta gareeyaa kidniska keliyaha ayuu dhibaato u keena sidaa hadaa u sheegay neurological effects ayaa ku dhici karo qofka khaasatan haweenka markay uurka leeyihiin cilmi baaristii aan soo sameeyey ilaa hadda aan sameeyo haween badan oyo oo waxaa jiro oo marsado marka ay uurka leeyihiin haweenka qaarkood waxay dhahaan markay uurka leeyihiin because of hormonal change jirkeena bini aadanaa nahay wuu isbedelaya haweenkii waxay rabaan in ay stiil cadaadaan maxaa yeelay quruxdiyaa waxaa lagu xirayaa cadaan so qofkii bini aadanka ahay wuu sii isticmaalayaa daawooyinka laysku cadeeyo qofkiina uuruu leeyahay ilmihii yaraa way saameyneysaa maxaa yeelay especially markii uu qofka uurka leeyahay uu markaba daawooyinkan laysku caddeeyo ilmihii islamarkii way- way saameyneysaa maxaa yeelay mercury exposure-ka qofka jirkiisa ayuu galaa maqaarkiisa ayuu galaaya Eh, and ilmihii through the fetus ma aragtay and, ah, ayuu ugu gudbinayaan in ilmihii isla markii ilmihii waxa dhaco mercury exposure-ka oo during pregnancy waxaa waaye il- ilmihii isla markii man- maskaxda ayay ka dhaawaceysaa ama other organs maxaa yeelay ilmaha markay caloosha ku jiraan organskooda ama unugyadooda si fiican uma samaysmin so marka maadaama ay si fiican u samaysmin wax kasto ayay u fudud in ay ku xanuunsadaan khaasatan mercury waa element chemical aad iyo aad sun u ah marka haweenka khaasatan en, in ay ka dheeraadaan waa wax mercury ku jiro jirka aysan marinin guryaha lagu marsadana aysan tagin En hadda haddii aan tusaale ahaan idin siiyo qof kastoo uur leh marka uu dhakhtarka u tago oo p g y n-ka wadamada yu- westernka waxaa lagu dhahaa en, ha, ha cunina fish malaay ha cunina sababta maxay tahay loo dhaho malaay ha cunina sababta waxay loo tahay wa- waxay u tahay oo loo dhahayo malaay ha cunina in mercurygaaseetun laga ilaaliyo Ah, sababta looga ilaalinaya maxay tahay mercurygaas in hooyadii iyo ilmihii yaraay oo si fiican u samaysmin maskaxdooda iyo jirkooda kale uusan dhaawicin mercuryga ku jiro malaayga cadadiisa ma u dhowo xataa waxa ku jiro daawooyinka la isku cadeynayo that means waxa aad iyo aad khatar u ah ama saameyn weyn u yeelanayo haweenka uurka leh iyo caruurta yar waxaa waaye daawooyinka laysku cadeeya mercuryga ku jiro kan fiishka umaba dhawa xataa so imagine dhakhtarkii wuxuu ka walwalayaa malaaygii uu qofka cunayo oo mercuryga ku jira oo mercuryga ku jiro malaayga xataa uusan u dhaweyn cadadiisa midka oo ku jiro krimooyinka laysku cadeeyo boqolkiiba boqol waxaa aad oga badan mercuryga levelskiisa kan ku jiro daawooyinka laysku cadeeyo so imagine dhakhtarkii intaas uu uu ka waanayo qofka so qofkii laga celinayo malaay inuusan cunin oo marsanayo qof gabadhii uurle ay marsanayso een, daawooyinkan laysku cadeey imagine dhibaatada ay caruurta u keenayso imagine hooyadii iyadii dhibaatada ay u keenayso een, chemicalskaaseetan just inuu qofka iscadeeyo uu bulshada tusiyo inuu qofkaaseetun cad yahay een, qofkaaseetun wuxuu ma aragtay uu- uu uu uu naftiisa u geysanaa wax ka weyn wixii ma aragtay society-ga ay kaga raadsanayeen acceptance so marka health effectska markay noqoto caruurta yaryar iyo hablaha markay uurka leeyihiin its wax aad iyo aad u saameynayo daawooyinkaneytan in ay ma aragtay ay jirkooda markay isticmaalaan waxyaabo badan oo caafimaadkooda u keysanaya ay- ayaa jirto waxaa kaloo ka mid ah qofka hadduu uur leeyahay ama uur lahaan uu dhibaato u keenayo een jirkii ayaa waxaa ku dhacaya een, een, maaragtay een, maqaarkii ayaa waxaa ku dhacaya discoloration Ah, dad badan haddaad aragteen oo iscadeeyo cadeen ma ahan xataa oo sax ah waa cadeen cadaan uu qofka jirkiisa uu kala bedelmayo waxaa arkaysaa qof wejigiisa een, dhinac ka madow dhinac ka cad wejigii ah, qofkii oo ma aragtay midabyo kala duwan yeesay waxaa waaye taas waa wax ka imaanayo side effectka ama health effectka ee keenayso een, een, ah, isticmaalka daawooyinka laysku cadeeyo khaasatan mercury iyo hy- iyo hydroquinone mercury iyo hydroquinone sunta la dhaho oo chemicalska la dhaho oo ku jiraan is- skin liningka waxa ay sameeyaan uu qofka skinkiisa discoloration ama midabkiisa isku bedelayo waxay tahay qofka bini aadanka markuu iscadeynayo iscadeen ma ahan basically qofka wuxuu fiiqooyaa maqaarkiisi qofkii waxaa fiiqmayo maqaarkii uu ilaahay u dhaliyay ayaa fiiqmayo so ma ahan wax intuu qofki cream ismariyo uu cadeynayo its qofkii maqaarkiisa oo fiiqmayo tan kale oo ma aragtay ah, processka oo chemicalskan ee jirkeena ay ku sameynayaan oo qofka keenaysa in midabkiisa uu isbedelo uu i- midabkiisa uu noqdo cad waxa keenaya chemicalka mercuryga wuxuu suppress gareeyaa ama celiyaa melanin production qaybta unaga jirkeena oo soo saara midabkeena qofka bini-aadanka hadduu sabras gareeyo ama uu productionkii midabkeenii wixii soo saarayo uu celiyo midabkeenii madoogii ma soo baxaayo qof hadda qofka haddii ma aragtay uu wejiga uu ma aragtay wax yar uu ka gaaro ama fin ka soo baxo ama ma aragtay qofka damage yar uu wejiga ka gaaro overtime qofka wuu raysanaya maxaa yeelay iskinkeena wuxuu leeyahay cells badan wuxuu sameeyaa waxaa la dhaho melanin ama midabka productionka midabkii ayuu soo saaraa skinki skinka ma aragta wejiga khaasatan waa meesha ugu fudud uu bini-aadanka uu ka raysan karo isla markii marka daawooyinkaneetu ma aragta sunta ah chemicalska ah waxa ay sameynayaan selskii oo productionkaas melaninka productionka sameynaya ayay subress gareynayaan ayay celinayaan si ay midab soo saaritaan dambe aysan u sameynin waa wax aada iyo aad qofkii marka wuxuu la dagaalamayaa ilaahay uumidiisii wuxuu la dagaalamayaa caafimaadkiisii uu ilaahay u dhaliyey midabkii ilaahay usoo saari lahay ayuu daawooyinkaneetun oo chemicalska oo laysku cadeeyo ayay celinayaan marka wax ma ahan oo iscadeys waa wax basically ilaahay qofka bini-aadanka siduu u dhaliya alter gareynayo oo bedelayo waaye so marka marka ay saas dhacdo uu skiin ma aragtay melanin productionkii uu joogsado waxaa dhacayo process oo ah skin disclaration midabyadii oo maqaarkii ayaa iskala badbedelayo qofkii maqaarkiisa daciif ayuu noqonayaa qofkii xataa waxaa dhici karta marmarka qaarkood injury haddee uu qofka uu gaaro in maqaarka xataa qofka aan la toli karin oo xataa ma aragtay laysku keeni karin maqaarkii qofkii maqaarkii uu fiiqfiiqmaya qofkii mau adkeysan karto gabadhii ama qofkii marsado markaas ama ilma hadii loo maray ama nin uu marsado xataa qof kasta oo marsado uma adkeysan karaan dadka qoraxda xataa maxaa yeelay protectionkii maqaarkii dhan ayaa la sabrays garay ayaa la celiyay so marka qofkii bini-aadankii wejigii markuu qoraxda u baxo qofka maqaarkii dhan guduud ayuu noqonaya dadka qaarkood waxaa arkaysaa oo ii sheegaan badanaa oo arkayna markay wax karinayaan xataa dabka u dulqaadan karin maxaa yeelay saameynta ee ku yeelatay maqaarkooda daawooyinkan laysku cadeeyo chemicalska ku jiraan so marka marka waxaa kaloo ku dhici karo ma aragtay waxa la dhaho secondary bacteria so bacterialkaas waxaa keeni karo qofkii protection ma lahan maqaarkiisi wax kasta ayaa u fududaanaya inuu ku jirado any bacteria ayuu qofkii u fududaanaysa inuu ku dhaco so so imagine externally effectka uu qofka u leeda qofka wuxuu ka raadinayaa qurux laakiin imagine caafimaadkooda ee qofka uu ku cayaarayo skinkooda externally internally na imagine neurological effects oo qofka ku dhici karo kidney effects ayaa ku dhici karo tan kale oo ma aragta dadka badanaa aysan ogeen oo hadeertaaneetun ma aragtay moor la establish gareynayo in the literature in la document gareeyo oo dhibaatooyinka uu mercury skin lining ku jiro uu keenayo waxaa waaye anxiety iyo depression wax loo yaqaano depression and anxiety waa wax maskixiyan dadka ku dhici karo khaasatan ma aragtay depressionka waa wax keeno qaarkood chemical imbalance oo jirkeena maskaxdeena ah and then qofkii depression u keenayo so marka mercury waxaa la ogaaday khaasatan dadka skin lininka isticmaalo inorganic typeka of mercuryga nooca mercuryga oo skin lininka laga sameeyo waxaa waaye inorganic waxaa la ogaaday in anxiety iyo depression murugo qofkii uu qabanayo qofkii uu walwalayo qofkii xataa niyaddii uusan qofkii ka faraxsaneen taas waxaa keenaya waxaa waaye exposurkaaseetun oo mercuryga ayaa u keenayso so imagine waxaa waaye physical and mental health badan ayuu health effectska u keenaya skin lininka midda aan aada uga walwalno ma aragtay public health ahaan qof oo ma aragtay public health ku takhasusay oo intaasoo sana public health ka shaqeynaya khaasatan women's health and children's health intaas aan ka shaqeynaya midda aada iiga walwaliso oo ishuga netun aan aan ma aragtay sideed san lasoo dhaaf oga shaqeynaya waxay tahay caruurta yaryar maskaxdooda the neurological impacts ee ilmaha u keenayso so many things ayaa neurological noqon karo so many things waxaa dhici kara xataa ma aragtay in ilmihii language delays ee ku dhacdo because of mercurygii neurological impact waxaa dhici kale xataa ma aragtay ilmihii learningkooda xataa waxbarashadooda inay saameyso so as a public health ahaan midda aan oga fikiro aad oo dhibaatada u keeni karto waa ilmaha ma aragtay neurological impactkaas so waa in aan ka fikirno ilmaha sidii loo badbaadin lahay i know soomaalida this thing waxaa noqotay dhaqan inay noqotay in qof kasta uu iscadeeyo laakiin waa dhaqan xun ay tahay in aan bedelno waa inaan redefine gareyno dib u qeexno waxay tahay qurux absolutely waaba naga qaldan tahayba waxay ay tahay qurux waa in aan dib u qeexno si aan u badbaadino maaragtay caruurta yaryar iyo qof kasta ay saameynayso haweenka ay saameynayso tan kale women's health issue weyn waaye reproductive healthka ayay aada u saameynaysa mercury wuxuu impact gareeyaa ma aragta jirkeena endocron systemka jirkeena waa qeybta regulate gareysa ama kala wadwado hormonka jirkeena ayuu mercury ma aragta impact gareeya tan kale so many studies hadeer taaneetan adduunka lagu sameeyey thailand tanzania lagu sameeyo oo ma aragtay impactka ee dadka u keentay daawooyinka laysku cadeeyo caafimaad ahaanta because of the endocrine systemka uu dhaawacayo mercuryga dad badan ay waxaa la helaa hadda oo ku dhacday sokorow diabetics noqday soomaalida ereyga u yaqaanaan waxaa waaye sokorow ku dhacay because of mercuryga impactka uu yeeshay so we're talking about chronic diseases diseases that are preventable cuduro layska ilaalin karo ayaan ma aragtay ayay dadkii raadsanayaan in uu ku dhaco tan kale ee tahay dadka inay fahmaan mercuryga impactkiisa ma ahan qofka keliya wax ku saabsan we're talking about generations to come d n a uh, makeupka oo ma aragta gene makeupka dhan oo dadka ayaa bedelmaya its genera generation ma aragta impact uu leeyahay life span impact ilmihii yaraay marka ay yar yihiin oo hooyada uurkooda ku jirto ee daawooyinka iscadeyska ay marsanayso neurological impactskii ku dhacay ama other health impactska ilmihii ku dhacay ama jiinkoodii xataa impactkii ku imaaday because of mercury exposure waxaa dhacaya life span lifekooda dhan ayay la joogaysaa maskaxda hadduu ilmihii ka dhaawaco it's a lifetime maaragta conditions that we're talking about in dadka ay fahmaan so marka waa in uu ma aragtay dadka aada ay u fahmaan haweenka khaasatan hor in ay waxaa waaye la joojiyo skin lighting qofka bini aadamka hadda dadka marka ay dhageystaan qof allaala qofka isticmaalayan waxaan ka baryayaa in ay joojiyaan for the sake of caafimaadkooda ilmahooda bulshada ay la nool yihiin iyo ma aragtay society-ga ma aragtay in aan noqono ummad caafimaad leh oo ma aragtay ka mid ah ma aragtay bulshada ilaahay uumay uu caafimaadka siiyey uusan dhib ay dadka isku keenin so khaasatan haweenka waa in ay iska ilaaliyaan any skin lighting um, during ma aragtay pregnancy-ga markii ay uurka leeyihiin iyo uh, child ma aragtay ages markay ku jiraan haweenka marka ay ku jiraan xilliga dhalmada xilliga ay ilmaha dhalayaan maxaa yeelay preconception care waxa loo yaqaana aada ayay muhiim u tahay qofka bini aadanka ma ahan keliya jirkiisa inuu ka taxadiro markuu uurka leeyahay nin iyo naagbo like way before aysan guursanin xataa waa in ay jirkooda kaxadiraan ka taxadiraan waa inay caafimaadkooda ka taxadiraan so wuxuu taxadirkaaseytun caafimaadkooda ama caafimaadkooda ay ilaalinayaan waxaa ka mid ah daawooyinkan laysku cadeeyo oo chemicalska oo toxica ay ku jiraan inuu qofkii iska ilaaliyo inuu qofkii uusan isticmaalin for the sake of caafimaadkooda iyo bulshada daawooyinka qaarkood mercuryga qaarkiis isticmaalkiisa especially in organic mercury or even organic mercury xataa waxay keenaan bird defects ma aragta defectska ama jirooyinka ku dhaco badan sida hadaan kasoo hadlay neurologicalka ay kamid yihiin ilmaha markay yar yihiin ay caloosha ku jiraan ama ay dhashaan ma aragta lagu arko tan kale haweenka markay dhalaan xataa hadday isticmaalaan skin lighting oo mercury ku jiro waxa ku dhici karo waxaa waaye naaskaas ee ilmaha ay nujinayaan qofkii mercuryga isticmaalayay caanihii naaskii ayaa u dhaafayo ilmihii so markii ilmihii ay naaskii ay nuugayaan caanihii mercury uu soo raaco ilmihii isla markii neurological problems oo imaanayo maskaxda ayuu ka dhaawacayaa directly maskaxda ayuu ka dhaawacaya maxaa yeele ilmihii waxay naaskii ka nuugayaan caanihii ay naaska ka nuugayeen waxaa ku jiro mercury so mercurygaseton isla markii ayuu uu ilmihii uu dhaawacaya maskaxdooda ka dhaawacaya so ma ahan keliya inuu qofka isticmaalin marka uu uurka leeyahay markasta waa inuusan isticmaalin markuu ay naaska nuujinayso waa inaysan isticmaalin markii ay ma aragtay ay ay xataa guursanin ama uur yeelanin xataa nolosheeda waa in aysan isticmaalin so marka mar ay sax tahay ma jirto inuu qofka skin lighting isticmaalo khaasatan chemicalskaneetan skin lightingska ay ku jiraan oo oo oo maaragtay um, mercury iyo hydroquinone iyo topical steroids and saddexdaas chemicals ayayba ka samaysan yihiin skin lightingka all of them wax again dadka waxaan rabaa inaan fahansiiyo because dadka qaarkood badankood markaan issuegan ka hadlo waxay i weydiiyaan alternative maxay tahay alternative waxaan u isticmaalno there is no alternative hadduu qofka bini aadanka uu u qasdaayoba naftiis inuu caddeeyo wax alternative ah ma jirto wax kasta oo laysku caddeeyo qofka waa inuu ogaado chemicals inay ku jiraan toxic chemicals chemicals oo sun ah mercury hydroquinone topical steroids all of these waa chemicals oo qofka jirkiisa galayo soo marka daawo laysku caddeeyo oo safe ah ma jirto soo qofka bini aadanka alternative haddii skin condition qofka bini aadanka latsay hadduu qofka xanuunsan yahay uu maqaarka ka jiran yahay qofka waxaan kula talinayaa dadka in ay la kulmaan dhakhtarka ku takhasusay maqaarka dermatologist dermatologistka ayaa u prescribe gareynayo ama u qorayo daawo uu maqaarka qofkaas markaas lagu daaweeyo taasna waxaa waaye only qofka hadduu skin condition uu qabo qofka hadduu jiran yahay haddii uu qofka ma aragtay uusan jiranayn uu rabo intentionally inuu iscadeeyo thats not wax fiican inuu qofka sameeyo waa inuu qofka ogaado inuu ka hor imaanayo uumiduu ilaahay u uumay inuu ka hor imaanayo caafimaadkiisa uu dhibaato isku keenayo inuu qofkii ka hor imaanayo ilmahoodii oo ilmahooda uu u keenayo caafimaad darro bulshada ay la degan yihiin gurigooda dadka degan haday noqoto husbankii haday noqoto walaalihii everybody oo guriga degan in ay saameyneyso so marka tan kale waa inay dadka ogaadaan daawooyinka laysku cadeynayo marka ay dadka marsadaan in aysan qashinka ku tuurin maxaa yeele qashinkaas uu qofka ku tuurayo daawadaas degaanada uu qofka isku cadeynayo uu qashin ku tuuray waxay saameyneysaa degaankii environmentigi ayay saameyneysaa aan deganeyn waa qofka waa in uu meel kaas loogu talagalay uu ku tuuro wadamada hadda westranka dadkii dhegeysanaya wadamada westranka degan waxay geen karaan waxa loo yaqaano meelaha loo yaqaano sirieska iyo countyska waxay qabaan hazardous west disposal sites waxaa waaye meelo kaas ah oo loogu talagalo sunta in lagu tuuro sunta markaan ka hadlayo any toxic chemicals loogu talagalo in lagu tuuro n skin lightingkane oo mercury ku jira iyo sumaha kale ku jirane carigorigaas ayay fidgareen waxay galaan qeybtaaseetun oo lagu tuurayo meelaha sunta lagu tuuro soo marka qofka qashinka guriga ama qashinka xataa banaanka inuu ku tuuro ma ahan maxaa yeelay environmentigi degaankii ayay saameyneysaa soo marka waa inuu qofka geeyaa meel loogu talagalay oo lagu tuuro si aan degaanka aan degannahay just like sida caafimaadka aan u ilaalinayno waa inaan degaanka aan deganahayna aan u ilaalino si aan dhibaato aysan usan degaanka ugu imaanin soo marka dadka waxaan kula talin lahaa qof kastoo isticmaalayo daawooyinka laysku cadeeyo in ay joojiyaan dadka ka walwalayo oo hadda intaas sano isticmaalayo ka walwalayo mercury in jirkooda ku jiro eventually qofka markuu joojiyo cabaar uusan isticmaalin mercuryga jirkooda wuu kasoo baxayaa waa wax jirkooda ka dhaqmayo laakiin waa in ay wakti siiyaan wakti waa inay isi siiyaan wejigii uu ku hiilgaroobo uu ku reysto wakti waa inay isi siiyaan mercurygii in uu jirkoodii uu kasoo baxo dadka qaarkood way walwalayaan walwalka wuu fiican yahay sometimes maxaa yeele qofka intaasoo san wuxuu soo marsanayay chemicals oo sun ah yes qofku waa inuu walwalo laakiin the only way uu qofka jirkiisa oo kasoo bixi karo mercury waxaa waaye labo siyaabad in uu qofka mercuryga joojiyo uu markaas jirkiisa uu kasoo baxo waqti uu siiyo jirkiisa mercury kaga dhamaado ama inculation treatment la dhaho lagu sameeyo i don't recommend badanaa kilation dadka in lagu sameeyo maxaa yeele wadamada qaarkood access uma lahan dadka kilation treatment inay helaan wadamada oo westranka yes dadka way heli karaan laakiin waa very expensive aada ayay qaali u tahay so marka the best ma aragtay recommendation waana aan dadka siin lahay waxaa waaye in ay joojiyaan marka ay joojiyaan ay waqti siiyaan mercury jirkooda ayuu kasoo baxayaa bal laakiin waa inay waqti siiyaan badanaa waxaa arkaa dadka aan consultationka siiyo gabdhaha qaarkood oon dhaho joojiya waxay joojinayaan hal bil andthen way ku noqonayaan taas kaliya ma ahan sometimes mercuryga wuxuu sameeyaa waxa la dhaho accumulation jirkaada ayuu ku kordhaya ku kordhaya ku kordhaya ka buuxsamaya soo in uu qofkii mercury jirkiis kasoo baxo waa inuu muddo uu sugaa waa inuu qofka xataa dhakhtarkiisa u tagaa oo kaadadiisa la baaraa sida lagu ogaan karo waxaa waaye uu dhakhtarka ku ogaan karo in kaadida qofka la baaro in organic mercuryga ku jiro skin lining waxaa lagu ogaanaya taas ayaa lagu ogaadaa soo qofka dhakhtarka waa inuu u sheego badanaa waxa dhacdo healthcare providerska stateka minnesota jooga aan la kulmo oo ishuegan ka educate gareeyo badanaa waxay dhahaan dadkii nooma sheegayaan soo marka walaalayaalo dhakhtarka haddii aadan u sheegin meesha ku xanuuneyso waxa aa isticmaaleysay family historygaada xataa oo ma aragtay jirooyinka familikaada like dhakhtarka waa qofka ee aada muhiim u tahay inaad wax kasta u sheegtid creamka aa isticmaashid wejiga waxaa ku dhaqatid all of that waa inaa u sheegtid maxaa yeele haddii dhakhtarkii aad cliniga tagtid oo chemical exposure mercury exposure kugu dhaco let's say aad ma aragtay aadan dhakhtarka aadan u sheegin oo isbitaalkii tagtid maybe qalal aa u tagtay maxaa yeele neurological impactka oo mercury sometimes qalaluu keeni karaa so qofkii hadduu u tagu dhakhtarkii wax kasta uu ka baaro uusan ka baarin kaadidii uusan ogeyn mercury jirkiis inta ku jiro that is ma aragtay qofkii wuxuu wastgareynayaa health carekii lacagti galaysay timekii qofkaas daaweynayo qofkii timekiisa xataa oo jiranaay si isla markii loo daaweyn lahay soo marka qofkii ayee ma aragta u fiican tahay in uu markuu cliniga tago oo la weydiiyo kriimooyinka ay isticmaalaan ama saabuunta ay wejiga ku dhaqdaan in ay magaco ay u sheegaan si markaaseyton qofkii proper way loo daaweeyo kaadidooda la baaro oo ma aragtay la ogaado marka in the case of qofka markuu isla markii joojiyo uu mercuryga uu rabo qofka inuu jirkiis ka baxo waa in uu sugo processkii qofka hadduu walwalayo kaadadiisa markasta la baari karaa and then processkaaseetun waa inuu qofki uu ku socdaa uu treatment plankaas uu dhakhtarka u sameeyay waa in uu qofkii uu sameyn hayn karaa again qofka bini aadanka hadduu skin condition qabo consultation always waxay la consult garayn karaan la hadli karaan um, dermatologist-kooda haddii ay prescription oo ma aragta treatment ahaan laakiin hadduu qofka rabo inuu iscadeeyo i don't recommend inuu dermatologist la kulmo because dermatologist qofka uma qoraayo qof intentional rabo inuu iscadeeyo so only dermatologist wuxuu kaa caawinaya in maqaarkaada uu healthy ahaado uu ma aragtay qofkii hadduu skin condition qabo um, laga daaweeyo tan kale dadka waxaan aada ugu recommend gareyn lahaa any products any cosmetic uh, products uh, or uh, personal care products waxa chemicalka ku jiro keliya ma ahan skin lighting keliya there are so many other chemicals oo ku jira personal care products so always dadka waxaan u recommend gareynayaa in ay aqriyaan product labelska labelka waxaa la dhahaa waxa qof kasta uu soo gadanayo personal care product ama skin lightingka waraaqda ku dhagan oo ku qoran waxa ku jiro waxa laga sameeyaba uh, chemicalska laga sameeye and, and i understand qof kasta ma fahmi karo chemicalska laga sameeye but always qofka bini-aadanka waxaa fiican inuu aqriyo hadda inta sano aan skin lightingka issuegiis aan soo study gareynaye aan product soo gadayo testagareynaya inta product aan soo gada testagareeyo kulligood language kale ku qornaayeen qaar chinese ku qoran qaar carabi ku qoran so marka imagine qofkan chinese ku hadlin qofkan carabi ku hadlin ama aqrin karin siduu marka qofkaas ingredient ku fahmaya oo ku jiro wuxuu jirkiis baranaya so marka just like bini-aadamka waxa uu cunaayo qofka sida waxa uu cunayo so qofka ma rabaayo moogta inuu sun cuno taasna waa inuu qofka uga fikiraa jirkiisa wuxuu marinayo uu qofka ogyahay uu aqriyo labelka personal care productska hadday noqoto saabuuntaa marsanaysid hadday noqoto shaambadaa madaxa ku dhaqaysid everything uu qofka gadanayo especially skin lighting productska qofka waa inuu aqriyo labelka waxa ku qoran so i will highly recommend any personal care uu qofka uu gadanayo in uu aqriyo product ma aragtay ingredient labelka uu iska aqriyo uu barto waxa ku jiro meeshaaseeton Uh, most of them toxic chemicals aa ku jira and that will even help qofka ma aragta in uu chemicalskaas noocyadiisa u kala barto uh, qof kasto uh, toxicologist ma ahan qof kasto uh, chemicals ma soo baranin laakiin way fiican tahay dadka bini-aadanka in ay isxilqaamaan ay labelkaas waxaas ay gadanayaan ay ogaadaan its part of the self care uh, like i said hadaato cunto suna qof intuu soo gato ma cunayo so this is equivalent to qofka in uu cream sun ah uu soo gato uu jirkiisa mariyo because waxaa waaye similar effect waa qofkii mercuryga jirkiisa ayuu dhaawacaya iyo other uh, ma aragtay uh, toxic chemicals And dadka waxaan aada ola talin lahay in ma aragtay ay embrace gareeyaan who they are and, and ma aragtay ilaahay quruxda u dhaliyey ay accept gareeyaan ogolaadaan ay broad ku ahaadaan ay ku faraxsanaadaan ee ma aragtay dadka kalena ay ka dhaadhiciyaan maqaarkeena madow inuu maqaar fiican uu yahay uu qurxan yahay maxaa yeelay waa in aan joojinaa dadka bini-aadanka commentska aan siinayno ama hadalka aan ku dhahayno qof madow markaan aragno aan dhahayno guriga intaa dadka u booqano dadkii qofkii ilmo madow ay qabaan oo maanta dhan la dhahaayo heblaaya ma hebel wuu madow yahay hooyadiiu raacay ama aabihiiu raacay always laga hadlaayo comment la bixinayo midabkaaseetun oo la kala saarayo ilmihii caddaay iyo ilmihii madoowaa waa in la joojiyo maxaa yeelay ilmaha yaryar they internalize waxaaseetun waxaa arkaysaa five year old oo ka hadlaayo midabka midabkeeda waa qalad five year old waxay ahayd in uu waxbarashada ay ka hadasho ay soo barto soo marka waa inaan ka joojino khaasatan gabdhaha yaryariiska oo niyadda laga dilaayo oo la dhahayo caddey the word caddey waa inaan qof loogu wicin unless uu qofka cad yahay qofka hadduu cad yahay cadday maanta dhan waa ugu wici kartaan laakiin qof madow caddayaa loogu wicin maxaa yeele maba caddaba qofka so marka waa in aan aan aan aada mindful oga ahaana oon ka fikirnaa dhibaatada oo hadalkeena xataa diinteena xataa wayna faraysaa dadka bini-aadanka haddii aan wax fiican ku dheheen inaan iska aamusno wax ku dhihin sabirka qofka bini-aadanka quruxdiisa ilaahay u dhaliya haddii aadan ku ammaanaynin iska aamus cadday waxba ha ku dhihin soo marka skin lightingka root causeskiisa ma ahan gabdhihii intay iska baxeen iska soo cadeynayaan kaliya ma ahan waa wax ma aragtay internally laga soo dhaadhiciyo many years in aysan qurxaneyn in la accept garayneynin gabdhihii badankood cilmi baaristeeda ka qeyb qaateen badankood waxay dhaheen ama even xataa gabdhaha oo aan markasta la kulmo waxay dhahaan ragga ayaa rabaan gabdhaha cadcad ragga aan la kulmo true sessionskeyga ayaka xataa way dhahaan gabdhaha cadaan rabnaa soo marka qofka bini-aadanka ah that knows in uu qofkii uu soomaali yahay uu african yahay aniga marka waxaan ka yaabanahay waayo uu qofkaas u desire gareynayaa qof cad inuu guursado imiin taasna ragga waa inay isku noqdaanoo ay ma aragtay ay joojiyaan maxaa yeele ayakaba gabdhay dhalayaan hooyo madow ay leeyihiin gabdhaha ay dhali doonaanne qaar madow ayaa ku jiri doona oo saameyn doonto dhibaatadaas soo marka qof kasta oo soomaali ah arrintaaneetun way saameyneysaa soo marka arrintaaneetun aan hadda ka hadlooyo ishuga skinlininka aan ka shaqeeyo soomaali kaliya ani kalama shaqeeyo waxaan kala shaqeeyaa asian communityga mon communityga ay ka mid yihiin latino communityga ay ka mid yihiin so all of them arrintaaneetun waan kala hadlaa soo marka it all starts ma aragtay annaka sidii aan dadka ola dhaqano Uh, soomaali ahaan i think waxaan aad aan uga arkay it so much embedded in cultureki dhaqankii ayay aad uga mid tahay in qofka hadduu qurxan yahay way tahay inuu caddaado soo marka walaalayaalo kulligeen ayaa ka qayb qaadano dadkii haddii chemical exposure ay ku dhacdo ee ilmo badan neurological ay ku dhacaan ee ilmihii xanuunsadaan waa in aan ogaano mas-uuliyad naga saaran inay annaka tahay community ahaan in aan arrintan ka hadalno oon joojino waa in aan ma aragta dadkii laga dhaadhicinin in ay iscadeeyaan oo ma aragtay lagu accept gareeyo sida ay yihiin already ma aragtay cases of exposure waan arkoonaa hadda sida hadaay sheegay department of health waxaan lasoo shaqeynayay ma aragtay aan kala soo shaqeynayay research lagu istadi gareynayo ma aragtay chemical exposureka oo skinlininka ka imaanayo biomonitorin lagu sameynayo soo marka hadda waa arkoonaa ma aragtay communitieska kale sida monga iyo soomaalida waxaa ku dhacooyo higher exposure of mercury oo ka imaanayo isticmaalkii daawooyinkii lays cadeynayo sida haddaay tusaala idinsiiya dadka qaarkood guryahoodii markii aan tagnay la tastagareeyay oo mashiinka aan isticmaalnay lumax mashiinka aan ku tastagareynay mercury inuu guriga laga helay guriga waa laga helay mercury waxaa laga hela xataa ma aragtay mashiinka oo dharka lagu dhaqo xataa ayaa laga helay maxaa yeelay dharkii ayuu mercuryga galay so imagine ilmihii iyo dadkii guriga deganay siduu u saameynayo soo marka walaalayaal waxa aan ku cayaaroono waxa oo ma aragtay aan dhaqan ka dhiganoono waa wax chemicals ah dhaqan waxaa noo noqda oo aan dhaqan ahaan aan ka hadlooyo waa qof dadka inay iscadeeyaan waa inay dadka qofkii haweenkii hadday cad yihiin ay qurxanyihin so marka i think dhaqankaas waa inaan joojino ma aragtay waa inaan redefine gareyno dib u qeexno waxa ay tahay quruxda waa marka waa in aan qof kasto aan ku xishmeyna who they are qof kasta waa in uu ma aragtay mindfulness uu practice gareeya of aan ka fikirnaa wordska especially parentska waalidka haddii qof gurigaada imaado ilmahaada uu comment ku dhaho oo la gabadhaada maxaasan uma waa inaa qofkaas jawaab aa siisaan aa u sheegtaan inay ilmaha saas idinkala hadlin hooyada iyo aabaha idinkana the same thing in aadan ilmihiina kala saarin oo kuwa madow ma aragtay a markasta aadan hadal ma aragtay oo ficneen aadan ku dhihin oo ma aragtay maqaarkooda oo ka hadlay so marka they so many other ways ilmaha lagu ammaanin karo other than madoogooda kaliya maanta in laga hadlo ama ama cadday loogu waco so marka waa inaan very mindful ka ahaanaa wordska aan isticmaaleyno ereyada aan ilmaha aan ku dhaheyno they internalize especially ilmaha ma aragtay gabdhaha kusoo korayo western countrieska oo ma aragtay dominant cultureka aan ka mid ahayn already ma aragtay waxay ay la qabsanonayaan dhaqano badan inay ku dhex noolaadaan they're exploring so many things identitygoodii ayay baranooyaan so markii haddii gurigii markii ay tagaan maanta dhan ku dheheen lagu dhahayo waalidkii uu ku dhahayo midabkoodii gabdhaha yar qaarkood aan aan aan mantargareeyo waxay dhahaan hooyooyinkeenana dhahaan kariimaan idiin soo gadaynaa isticmaala yaa idin gursanayo wejigana braag waday leedihiin taasoo kale i think waa wax qalad ah in gabar yar oo teen age ah lagu dhaho maxaa yeele already waxayba experience gareynaysa so many other maaragta identity issues so marka waa inaan ka fikirnaa dadka saa oon la hadleyno waa in aan ma aragtay very kind words naxariis hadalo leh aan ku dhahnaa ilmaha yaryar waa inaan ka fikirnaa early childhood and chemical exposure um, the first five years of il ilmaha koriimadooda aad ayay muhiim u tahay so five yearskaaseetu noloshooda haddii lagu introduce garayo chemicals badan oo jirkooda galayo maskaxdooda khaasatan galayo waa dhibaato so marka waa inaan ka fikirnaa sida caafimaadka bulshada u protect gareyn lahayn uma aragtay badbaadin lahayn waa in ilmaha caafimaadkoodan ka fikirnaa sidaan u ficneyn lahayn iyo haweenka caafimaadkooda iyo even xataa ragga caafimaad qof kastoo bini aadan caafimaadkiisi aan u badbaadino sida hadaa sheegay skinlinka practicekiisa ama isticmaalkiisa halka qof oo marsanayo keliya kuma eko qof kastay saameysaa soo marka bulsho ahaan waa in wax naga saaran ma aragtay responsibility ama xoog naga saarin in aan bulsho ahaan arrintaaneeton aan ka hadalna culammada waa inay ka hadlaan wadaadada waa inay ka hadlaan arrintaaneet community ahaan si aan u joojino ma aragtay waa in dadkeena waxgaradka ay ka hadlaan so qof kasta oo bini-aadan ah responsibility ayaa ka saaran in arrintan ay wax ka qabtaan so marka barnaamijkeena maanta meeshaas ayaan meeshaas ayaan maanta kusoo gabagabayneynaa haddii aad always always su-aalo qabtiin podcast hooskiisa noogu comment garayn kartiin ama always for more information websitekeena visit garayn kartiin www dot the beautywell dot org www dot t h e b e a u t y w e l l o r g and waa websiteki haddii aad su-aalo qabtaan always waa ila soo xiriiri kartaan emailkayga waa amira a m i r a dot adawe a d a w e at beautywell at the beautywell dot org again waxaa waaye amira a m i r a dot Adawe A D A W E at T H E B E A U T Y W E L L O R G. Uh, emailkaygana kaasoo ila soo xiriiri kartaan. You can always follow us on um, Twitter at Beautywell or um, Facebook um, at the Beautywell pagekeena ayaa uh, follow garayn kartaan uh, or you can always follow me on uh, um, Twitter at adawe at a adawe iyo uh, Facebook uh, waa uh, follow garayn kartaan Amira Adawe haddii aad su-aalo qabtaan always waa ila soo xiriiri kartaan um, uh, waa inoo iyo uh, isbuuca dambe thank you waa mahadsantihiin